asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabat lhudaa waxay idin soo gudbinaysaa darsigii sideedaad ee kitaabka
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد يقول الناظم رحمه الله تعالى غسل النساء لزوجهن مجوز وكذاك غسل الزوج للنسوان كفنه في كفن بياض محسن أو بردة من جائز الأكفان عدد الثياب ثلاثة لا تسرف فضل لا فضل للأنثى على الذكران كف لميت محرم في ثوبه مثل الشهيد وبورك الميتان حمل الجنائز والصلاة عليهم حق وإن الأجر قيراطان من يمشي يت- من يمشي يتبع من جميع الجوانب لكن فقط من خلف للركبان حرم حرم اتباع بالسياح ومج ومجمر ومجمر أسرع وقارب سر- سرعة الرملان نسخ القيام لها بأظهر مسند صح الدليل لمن له عينان waxaan ku dhex jirnay abwaabtii maydka dhaqidiisa kafanidiisa iyo janaasada qaadideeda wuxuu yidhi qaslu nisaa'i dumarka dhaqidooda lisawjihinna raggooda ay dhaqaan mujawazun mid la banneeyey waayo wakadaaka waxaa la mid oo isagana la banneeyey haslu zawji zawjka dhaqitaankiisa linniswaani dumarka uu dhaqo xaaskiisa udhaqo macnaha kafinhu maydkii kafan fii kafanin kafan dhexdeeda ku kafan kafantaasoo bayaadin midabkeedu cadya muxsanin la qurxiyey oo la wanaajiyey aw amase burdatin ama macawis marad oo min jaa'izi lakfaani kafanayaalka kuwooda bannaan ka mid ah ku kafan cadadu hiyaabi maryaha tiradoodu maydka lagu kanfayaay alaaatun saddex wey laa tusrifuha xadgudbina laa fadla wax dheeraada lil unhaata dhadiga uma sugnaanin cala adukuraani kuwa lab korkooda ugama sugnaanin waxba lama ay dheera kafin kafan limaytin muxrimin kafin kafan limaytin mayd kafan maydkaasoo muxrimin oo xarman fii thawbihi maradiisii dhexdeeda ku kafan midla shahiidi xaal uu la mid yahay shahiidkaoo kale wa buurika waa la barakeeyey almaytaani labada mayd waa la barakeeyey ruux isagoo xarman dhinta iyo ruuxii shahaado ku taga xamlul janaa'izi janaasooyinka qaadidooda iyo xambaaristooda iyo wasalaatu salaad calayhim korkooda lagu tukadaayey xaqun labadaa xugunba waa xaq wa ina alajra ajirkuna qiraataani waa laba qiraat wey man yamshi ruuxii socdo maydka la socdo janaasada la socda oo lugaynaya man yamshi ruuxii lugaynayaay yatbac wuu raaci janaasada min jamiici jawaanibin dhinacyada oo dhan buu ka raaci karaa oo ka mari karaa laakiin laguse noqoye faqad oo keliya min khalfu xagga dambe baa lirukbaani u sugnaatay dadka wax saaran laakiin lagu noqoye min khalfu xagga dambe ayaa lirukbaani kuwa gaadiidka saaran u sugnaatay faqad oo keliya xaruma waxa xaraam noqday itibaacun raacitaan maydka la raaco bisiyaaxi qaylo iyo or lala raaco orin lala raaco wa mijmarin in lala raacana xaaraan bay noqotay dabqaad asric degdeg wa qaarib dhawee yacni surcata surcata ramalaani midkii ruuclaynayay degdegiisii oo kaleeto dhawee nusikha waa la nasakhay alqiyaamu istaagidii lahaa janaasada loo istaago waa la nasakhay biadhari musnadin mid la cuskado ka ugu muuqaan ugu muuqasho badan ayaa lagu nasakhay saxa wuuna asaxay addaliilu daliilkii waa asaxay masalada waa ku asaxay liman cid buna u sugnaaday lahu isaga uu sugnaadeen caynaani laba indhood ay u sugnaadeen waxaan kahay macnaheedu waxa weye masalada koowaad wuxuu kaga hadlay maydka hore haweenaydu inay ninkeeda dhaqi karto maydka markuu dhinto jana- inay yani maydkiisa dhaqi karto ninkuna inuu xaaskiisa dhaqi karto inay haweenaydu ninkeeda dhaqi karto waa la isla ogolyay ibnu rushdi baa la soo guuriyey inay ijmaac tahay oo culimmadu isku waafaqsan yihiin ayib lanna hadduu dhinto iyo hadduu nool yahayba waa ninkeedii taqriiban saasay dhahan talabaadii waxa weeye haweenaydu inay ninkeeda dhaqi karo waxaan ujeedaa ninku inuu xaaskiisa dhaqi karo waxaa qaba culimmada badankood sida shaafici iyo axmed iyo maalik xadiidka saxiixa caaishaana ku tusay axmed iyo ibn maaja baa soo saaray iyo keyrkood nebigu wuxuu ku yuri sal lla alay waslam caaisha maa daraki low mudti qablii faasaltuki wa kafantuki maxaa ku dhibaya buu nebi uri sal lay slam haddaad hortay dhimato oo aan markaa ku dhaqo oon ku kanfa buu nebi uri sal lay slm waa midkay leedahay dhimashadaydaad jecesha ay ku leedahay nebi sal lay slm ayib almuhim xalushaahidku waxa weeyaan nebigu sal lay slam caaisha macnaha wuxuu u tilmaamay hadday ka hormarto inuu dhaqayo oo uu kanfayo saas macnaha marka ninku xaaskiisa waa dhaqi karaa haweentuna ninkeeda way dhaqi kartaa sidaas way macnaha baytka intaasu kaga hadla wuxuu yidhi kadib maydka waxaad ku kafantaa kafan cad oo la wanaajiyey kafan cad oo la wanaajiyey ama waxaad ku kafantaa maro maro kale burdadu waa taqriiban maxawisaan bay dhahaan laakiin waa uun maroo la xidho oo kafanyaalka bannaan ka mid a maryaha lagu kanfayaay waa saddex buu ku yidhi hana xadgudbinoo ha ka badanina saddexdaasi dumarkii raggu kuma kala duwanoo waxay dumarku la dheer yihiin ragga ma jirto saddexdaa unbaa kafan looga wada dhigayaa buui saddex maryood in lagu kanfayo oo cadcad xadiidkeeda wuxuu kusoo arooray abu daawuud iyo tirmidi buu kusoo arooray cadaantaan dhihila cadaanta in ay fiican tahay oo xadiidkii aad garanaysaan oo nebigu dhihi jiray sal ly slam dharkiina waxaad ka xidhataan dharka cadcad fa innahaa khayru hiyaabikum wa kafinuu fiiha mawtaakum dharkiinna iyadaa u khayr badan waa dharka cadcad baa u khayr badan dadka idinka dhintayna kafan uga dhiga buu nebig sal lay waslam ayib ama inay saddex mara yihiin iyadana waxaa daliilo xadiidka caaisha fi saxiixayn waxay tidhi kufina rasuulu lahi sal lay slam fi alaaati ahwaabin yamaaniyatin biidin suxuliya meeshaa kitaabkayga kolxidii haysa sharaxa bajaaniyatin buu idin qoray bajaaniyatin ma yamaaniyatin waa ayib nabiga waxaa lagu kanfay sal lay slam saddex maro oo yaman lagu sameeyey oo cadcad oo weliba tuulada suxuul la yidhahdo lagu sameeyey suxuulku waa ama waa tuulo ama waa sifo kale macnaa inta waa la yidhahda ta kale uu meesha ku dara waxa way kafanta in la hagaajiyo kafanta in la ficneeyo oo maro fiican oo qiimo leh ruuxa lagu kanfo ayadana xadiidkeeda waa xadiidka muslim uu soo saaray min xadiidi jaabir bni cabdillaah nebigu wuxu uri sal lay slam idaa kafana axadukum akhaahu midkiin walaalkii hadduu kanfayo oo kafan uu siinayo falyuxsin kafanahu kafantiisa ha hagaajiya buu nabir sal lay slam ayib waxaana sugan maydka maradii lagu kanfay in lagu soo saarayo ayadana suganta maradii kafanta loogu dhigo ku dhinto ayaa lagu soo saaraya way macnaha alimaamu shaafici iyo axmed baa ku tegey in kafanta la hagaajiyo laakiin aan quluwi lagu samaynin oo lagu xadgudbin macnaha saddex maro inaan laga badinin kafanta dumarkiiyo ragguna ayna ku kala duwanayn taa waxaa loo daliishanayaa xadiidka nabigeena sal lay slam saddex mara kafan looga dhigay haweenaydu inay saddexdaa ka badan leedahay wixii ku soo arooray oo xadiisa ma sugna ayib fuqahada shaafici iyo axmed iyo waxay qabaan haweenta in laga badinayo oo looga badin karayo ayib laakiin alimaam abu xaniifa caleyh raxmatullah ayaa ku tegay in saddexdaa un lagu gaabsanayo sidaasaana sawaab ah waxaa yeelay saddexdaa wixii ka badan xadiidkiisu xadiidkeedu ma asixin walow fuqahada qaarkood hama qabaane saas way macana ayib kadib wuxuuna yidhi waxaa kaloo lagu kafi karaa buu yidhi burda burdadu waa hal maro burdada macaawis baa la yidhahdaa laakiin adigu maro kale uun oon maro cad ahayn oo midablana waa lagu kafi karaa oo hal mara waa lagu gaabsan karaa sida imaam maalik uu ku tegay caleyh raxmatullah waxaana ku tusaya xadiidkii khabaab fi saxiixayn buhari muslim ay soo saareen muscab ibni cumayr markii la kanfayey waxaa loo waayey wax lagu kanfo ilaa namira ilaa yani kisa maro oo haridya leh xariiqiban oo midabo kargedsan leh halkaa maraa loo helay markaasaa idaa wadacna calaa ra'sii kharajat rijlaahu wa idaa wadacna calaa rijlayhi kharaja ra'suhu haddii aan lagu- qaar dambaha ka saarnana qaar horihii baa qabananaya qaar hora horaha haddii laga saarana qaar dambihii baa qabanaya maraba kuma filna waa kii nabigu yuri salawatu rabbi waslamu aleyh markaa qaar horaha intaad ka saartaan qaarka dambana a aduu yani waxa wey intaad ka saartaan qaar dambu ah qaarka qaarka kalena waxaad ka saartaan macnaha idkhar geed ka saara maana ayib nagaag iyo wax la soo gooyay ayib masalada kaleeto waxa weeyaan laba ruux maryaha ay ku dhinteen ee naftu kaga baxday baa lagu kafaa lagama bedelo ka koobaad waa muxrimka isagoo xarman dhintay xaj buu xarmanaa ama cumruu xarmanaa intuusan xalaaloobin buu dhintay marada uu ku dhintay baa kafan looga dhigaya laga bedeli maayo liannahu maalinta qiyaamada wuxuu soo baxayaa isagoo talbiyeysanaya labadiisa go' baa kafan looga dhigaya ka labaadi waxa weye waa shahiidka ruuxa shahiid noqday oo ilaahay dartii yani macrakada gaalada lala dagaalamaya lagu dilay asagana maryuhu qabaa lagu kanfaya ta hore xadiidkeeda horta waxaa ku tagay imaamu shaafici iyo heyrkeeda waxaana kutusaya xadiidka bukhari iyo muslim nabigu wuxu uri sal ly sl ninkii muxrimka ahaa ee dhintay wakafinuuhu fii thawbayn nabi uri sal ly sl fii thawbayhi saas maana labadiisa marana ku kanfa madaxa ha ka dadina wax udgoonna ha marinina labadiisii maryoodee uu ku dhintayna kafan uga dhiga fainahu yubcatu yowma alqiyaamati mulabiya isagoo talbiyeysanaya baa maalinta qiyaamada lasoo saari buu nabi uri sal ly slam amaa shahiidka isaga nabiga sal lay waslam uxud saxaabadii lagu laayay wuxuu yidhi nabigu sal lay waslam zammiluuhum fii iyaabihim maryahooda ku dada buu nabi salawatu rabbi waslamu caleyh maryahooda kuwaasoo kafan uga dhiga axmed baa musnad ku soo saaray shawaahid buu leeyahay sunanka iyo saxiinka labada ku sugan ayib culimada waxaa ku tegay axmed iyo daa'ifo ka mid ah bal wuxuu leeyahay saaxib lmuqni alimaam ibnu qudaama caleyh raxmat ullah wax khilaafa ma ogi masalada iyada ah in shuhadada maryahooda lagu aasayo saasuu leeyahay ayib waxaa kaleeto iyadana buurika almaytaanidaasi waanu maan doonahay waxa uu ka dambaysiyey janaasada in la qaado oo lagu tukadaayay inay xaq tahay yacni in laga qayb galo la xambaaro wax lagaga tukado ila aakhirih xadiidkeeda bukhaariyo muslim baa soo saaray min xadiidi abi hurayra nabigu wuxu uhi sal lay slam man shahida aljanaazata xataa yusallii calayha falahu qiraat waman shahidaha xata tudfan falahu qiraataan qiila ya rasuula allah wama alqiraataan qaala milu ljabalayni alcadiimayn nabigu wuxu uhi sal lay slm ruuxii shahaa- janaazada xaadira oo ka qayb gala ilaa lagaga tukado hal qiraat buu leeyahy hal jab wey maana gabal ajira buu leeyahy ruuxii goobjoog ahaada ilaa laga aaso carrada lagu rogana laba gabal oo ajiruu leeyahy markaasaa waxaa rasuul ilahi qiraataanku maxay yihi wuxuu nabi uri sal lay wasalam waa laba buuroodoo waaweyn waay yacni waa laba ajiroo la eg laba buuroodoo waaweyn la eg baa la siinaya ruuxii salaadda uun ka qayb galana hal qiraat ruuxii ilaa aaska joogana laba qiraat buu nabi uri salawatu rabbi waslamu caleyh saas wey macnaa waa midda uuna yidhi waina aljra qiraataani waa markii labadaba aad ka qayb gasho yani aaska iyo salaada labadaba kadibna wuxuu ka hadlay dadka la socda janaasada ee wada xaggay ka soconayaan dadku waa laba haddii ay lugaynayaanna waa dhinacay doonaan bay ka socon karaan janaasada way ka hormari karaan xagga horey ka socon karaan gadaal bay ka socon karaan midig bay ka socon karaan bidix bay ka socon karaan hadday gaadiid saaran yihiinna xagga dambe meelahan kama socon karaan hadday gaadiid saaran yihin waa inay janaasada ka gadaal maraan oo gadaasheeda soo socdaan kama hormari karaan dhinacyahana kama mari karaan sidaasi ayaa macnaha dadka la socdana loo habaynayaa in ay sidaas tahayna waxaa ku tusaya xadiidka fi sunan min xadiidi muqiirat bni shucba wuxuu yidhi alraakibu yasiiru khalfa aljanaasa nabigaa yidhi sal ly slam ruuxa gaadiidka saarani janaasada gadaasheeduu soconaya waalmaashi xayu shaaa minha midka lugaynayana meel alla meeshuu doonay dhankuu doono ayuu ka soconayaa janaasada sunnada iyada ah inay sidaas tahay ayaa waxaa ku tegay alimaamu malik sufyaan thawri iyo jamaaca culimada ka mid a sunnada labaad waxaa isagana maray ibnu jariir itabari caleyh raxmat ullah oo ruuxa gaadiidka saaran inuusan janaasada xagga dambe mooye dhinac kale uusan ka soconaynin ayib kadib wuxuu ina yidhi janaasada waxyaabo aan in la- lala dabagalo lala raaco aan bannaanayn buu inoo sheegay laba shayba janaasada lalaba raaci kara wey waa midda koowaade janaasada lalama raaci karayo qaylo iyo buuq qaylo iyo wax la qaadqaado iyo ee, noocay dooniba ha ahaato dadka qaarkood janaasada markay wadaan waxbaa la qaadayaa waa la iska daba qaadahaya ma aqaano wuxuu yahay yani ur yani orinta iyo qaylada iyo buuqaas lama rabo siyaaxaas lama rabo waxaa kaloon maydka lala dabagelaynin dabna lala- laga daba qaadi maayo taas maana qolyahan soo arag madaxda iyo ee qolyahan magacana iyo marka la aasay gari iyo muusig iyo balaayo tiimam ciyaarhaya iyo balaayaa laga daba kaxeeya wahada jazauhum hada jazauhum noloshoodii baa saa ahayd sooma ilaa qabriga lagaga gelinhayo waa in muusig iyo balaayo iyo shayaaiin ay ka daba tunto wa ila noloshoodaa sida ahayd aljazau lax- yani waxa weye jazau sayi sayi-a wa ruuxu wuxuu sidiisaba man shaba calaa shayin shaaba calayhi wa xataa yamuuta calayh shay- shay ruuxii ku barbaara waa ku duqooba kadibna waa ku dhintaa saas maana marka lalama laga la- yani lalama raaci karayo abu hurayra xadiidkaas warinaya oo nebiga ka warinaya min xadiidi abi daawuud nebigu wuxu uhi sal ly slam laa tutbixu ljanaaza- laa tutbaxu ljanaazatu bisawtin walaa naar janaazada lala raaci maayo sawt kor loo qaaday walaa dab lala raaci maayo dab lala raaci maayo midda labaad way maana waa arrinta labaad wuxuuna yidhi mijmarin buu ina yidhi mijmarin mijmarka waxaa la yidhahdaa waa baalkan aan nidhaahno dabqaadka dabqaadkan unsiga iyo dumarku ay ku waxaystaan kaasaa la yidhaahdaa bimacnaa dab la wado ama dabqaad adugu ku qaad ama yani qori dhimbilshiis ha noqotee dab oo dhan baan meydka lala raacaynin macnaha sida xadiidku kutusayo ayib xadiidka bishawaahidii buu saxiix ku yahay arrintaasi inaan la ogolayna khilaaf kama taagna oo la- waa laisla ogolaya macnaha wuxuuna yidhi kadib meydka marka la wado ha la dedejiyo ha lala ordana macnuhu ma ahee socodka isu dhowee tilaabada sida ruuxa ruculaynaya ramalaanku waxa weeye waa min aramal ramalka waxaa la yidhaahdaa yacni waa deg deg maca luguhu aada isu dhowaynayso sida maalan marka dawaafka la samaynayo kale dawaafka hore ee kacbada lagu tago saddexda yani shawt ee hore waxoogaa waa in la rucleeya sooma ramal baa la yidhahdaa ramal wax yar baa macnaha yaro ruclaynaysa lugahana tilaabada aad u kala fogayn maysida waad isku dhowaynaysa waadna degdegaysaa macnaha aduu saasuu leey bimacnaa wuxuu ka wadaa uun janaasada ha lala degdego yaan la daahinin saa un way muhiimaddu macnaha xadiidkii saxiixaynka ayaa laga qaadanaya min xadiidi abi hurayra nebigu wuxu uri sal ly slam asricuu biljanaasa janaasada la degdega fain takuu saalixatan fa khayrun tuqadimuunaha calayh hadday wanaagsan tahay janaasadu khayr baad u gelinaysaan oo u geynaysaan oo u dadejinaysaan wain takun hayra dalika haddayna sidaa ahayn oo sharlay ahaydna fa sharun tadacuunahu can riqaabikum buu nabi sal ly slm shar baad luquntiinna ka dhigaysaanoo qortiinna ka dejinaysaan saas macana shar idundul saaran baad iska dhigaysaan iska dadejiya hadday xumayd hadday fiicnaydna khayr baad u wadaana u dadejiya saasuu nabi yuri salawatu rabbi waslamu calayh in la dadejiyo ayaa culimmadu isku waafaqsan yihiin ayib saxaabada qaarkood iyo taabiciinta qaarkoodna waxbaa laga soo guuriyey dadejintu inay waajib tahay waana sida amarka nabiga laga faa'iidaysanaya salawatu rabbi waslamu calayh yacni ibnu xasmi baana doortay qawaacida usuulka marka la fiiriyana ilan amar baa meesha yimid asricuu biljanaazati waat amarkuna wujuub buu faa'ideeya sooma madhabkaasaad moodaa inuu xoog badan yahay saas daradeed waa khalad maydka in een, la geliyo faranjiyeer la geliyo uu iska yaalay in la yidhaahdo qaraabadiisii baan la sugaynaayo meel so- kasoo fo- kasoo socotona waa khalad in la yidhaahdo isagoo meel lagu aasi karo uu joogo waa la sii qaadiyo meel kale loo wadaana waa khalad kullu dalika leanna waxay keenaysaa dibdhac bay keenaysaa maydki in la dedejiyo bay ka soo horjeedaa marka markuu dhintaba waa in qabanqaabadiisa la galo si deg degana maydka loo aasay macanaa ayib intaa kadib wuxuu inoogu dambaysiiyey mas'alo kaleeto iyadana muhim ah axaadiista qaarkood waxaa soo aroortay oo nebigu amar ku bixiyey janaasada markii la wado ood aragtaan istaaga ha fadhiina axaadiistaa janaasada u istaaga odhanaysahay waa la nasakhayoo waxaa ka dambaysay inuu nebigu yidhi sal lla lay slam waxba ha u istaagin nasakhiibuu marka inoo sheegay inay horay u jirtay oo masale markii hore ummaddan la amray inay janaasada markay arkaan istaagaan inay ahayd muusan soo qaadin laakiin waxaa laga fahmayaa hadduu ku yidhi istaaggii janaasada loo istaagi jiray waa la nasakhay xugum horoo jira inuu amaad garatay sooma ayib muhimaddii unbuu ku siiyey oo ah naskii nasakhay waana xadiidka cali bn abi aalibin radi allahu canhu wuxuu leeyahay cali kaana rasuululahi sal ly slam amarana bilqiyaami fi ljanaasa wuxuu ahaa nebigu midna amray janaasada inaan isu taagno uma jalasa bacda dalika wa amarna biljuluus marka amarkaa hore uu bixiye mar ka dambaysay buu nebigu wuxuu amray sal lay wasalam nebigu isagiibaa iska fadhiistay iyadoo janaasa lawaduu iska fadhiistay annagana wuxuuna amray inaan iska fadhiisano oo waxba istaaggii hore iska daaya buu nabir sal lay slm janaasada marka halkaasaa lagu nasakhay u istaagideeda axmed iyo taxaawi baa soo saaray xadiidkaas bisanadin saxiix in la nasakhayna waxaa ku tegay abu xaniifa imaam axmed iyo shaafici fii axadi qowlayhi iyo jamaca min ahli lcilmi baa ku tegay sidaas way macnaha ayib masaaisha masaaisha marka uu meesha kaga wuxuu yidhi marka ghaslu nisaai dumarka dhiqidooda lizawjihinna ninkooda ay dhaqaan mujawazun mid la banneeyo waay asal ahaan dumarkuna dumarkay dhaqaan ragguna raggay dhaqaan laakiin labadan suuro waa laga soo reebayaayo dadka isqabaaya waa isdhaqi karaan ayib wakadaka kaa hore waxaa la mid a haslu zawji ninka dhaqitaankiisa linniswaani dumarka uu dhaqo dumaroo dhan mee xaaskiisa u dhaqo maana xaaskiisa u dhaqo kafinhu kafan maydkii fii kafanin kafan dhexdeed ku kafan kafantaasoo bayaadin cad muxsanin oo la wanaajiyey mare wanaagsan laga dhigay aw burdatin ama burdo macwis ama hooskunti ama burdatin mare kaleeto oo macnaha wax weyaan aan ahayn caddayn wey macnaha oo min jaa'izi lakfaani kafanyaalka kuwooda bannaan ka mida kafanta bannaan ka mida macnaha cadadu hiyaabi maryaha tiradooda kafanta laga dhigayaa alaaatun saddex wey laa tusrifuha xadgudbina ha ka badbadinina shaaricu ilaa sideedaba hadduu shay meel dhigo lagama badbadiyo siyaadadan lama ogola israafku waa mamnuuc laa fadla wax dheeraad ah lilunhaata dhadigaa uma sugnaanin cala dukraani kuwa lab korkooda ah waxay la dheertahay ma jiro xagga dharka lagu kanfayo wey saddexdaa unbaa lagu kanfaa nebi maxamed kafanta looga dhigay salawatu rabbi waslamu caleyh kafin kafan limaytin mayd ku kafan muxrimin oo xarmanaa markuu dhimanayay fii thawbihi maradiisii uu ku xarmanaayo uu ku dhintay kafan uga dhig ha ka bedelin mila shahiidi shahiidkii oo kale xaal u yahay oo isagana la maryihii uu ku dhintay ee lagu dilay ku kafan wa buurika waa la barakeeyey almaytaani labadii labadaa mayd waa la barakeeyey laba maydoo barakaysan way macnaha shahiidka garanaya dee wuu barakaysanya oo maalinta qiyaamada waxaa la soo saaraya isaga oo nabarkii uu u dhintay markii uu ku dhacay isagoo ah oo dhiiggii boodaya dhiigga midabkiisu waa midab dhiig urkiisuse waa miski aad buu u odgoonya waa calaamo lagu garan doono shuhadadu marka sidaasay kusoo bixi doonaan ayagoo astaamo goonina calaamaad goonina bay kusoo bixi doonaan kadalika muxrimka isagoo xarman dhintayna isaguna wuxuu soo bixi doonaa isagoo astaaniyo calaamo gooniyo laho isagoo talbiyeysanayo labadii go' qaba labayk allahuma labayka isagoo ku hay oo labadii go' qabu isaguna soo bixi doona lasoo saari doonaa saas maana marka wabuurika almaytaani waa laba dhimasho oo barakaysan way maana saasuu ka wada xamluljanaa'isi janaasooyinka xambaaristooda in la qaado wsalaatu iyo tukasho calayhim janaasooyinka korkooda lagu tukadaayo xaqun xaq wey wa ina alajra ajirkuna markaad intaad qaado ka qayb gasho aaska iyo labadaba wa ina alajra ajirkuna qiraataani waa laba gabal waa laba ajir wey macnaa waaweyn man yamshi ruuxii lugaynayo lugta ku socdaay yatbacu raaci karaa janaasada min jamiici jawaanibin dhinacyahoo dhan buu ka raaci karaayoo ka mari karaa oo kala socon karaa laakiin lagusa noqoye min khalfu xagga damba uun ayaa lirukbaani min khalfu xagga dambe ayaa lirukbaani kuwa socotada kuwa gaadiidka saaran u sugnaatay faqad oo keliya min khalfu xagga dambe faqad oo keliya ayaa lirukbaani kuwa gaadiidka saaran u sugnaatay ayagu dhinac kale ma mari karaan xaruma waxaa xaaraam noqday itibaacun raacitaan maydkii la raaco bisiyaaxi qaylana la raaco iyo wax la qaadqaado ama ammaan ha noqdo isagii la ammaanayo ama tix la tirinaya ha noqdo ama qolole ilaahay dikrigiisa aan wadnaa ha noqdo wuxuu doonaya ha noqdee qaylo maydkale lama raaci karo wa mijmarin iyo dabqaad dab baa laga wadaa dhuxul iyo dab yani hurayana lalama raaci karayo asric degdeg meydka markaad wada la degdeg wa qaaribu suna dawee surcata alramalaani midka ruclaynaya wa qaarib dhawee surcata aramalaani degdeg surcata aramalaani midka ruclaynaya degdegiisoo kale degdeg ka ruclaynaya ee lugaha isku dhowaynaya kaasoo kale degdegiisa degdego dee haddaad xoog ula orodo maydkii waxbaa gaadhaya inuu dilaaca dhexi ka dhis dhaqaaqa faraxa badan in aad sidii adigoo jiran oo kaleeto aad faatfaatiso lugaha aadan soconina lama rabo sidaadoo jiran lama rabo waxaa la rabaa inaadna la laxaadsatood la dhaqaaqdo isla markaana yani waxa weeye degdeg degdegu uusan maydka waxyeeli baa la rabaa nusikha waa la nasakhay alqiyaamu istaagidii lahaa maydka loo istaago biadhari musnadin mid la cuskado daliil la cuskado midka ugu cadaan badan ugu muuqasho badan ayaan macnaha lagu nasakhay biadhari musnadin waa xadiidkii cali hadda aan sheegayna saxa wuu asaxay addaliilu daliilkiibaa asaxay oo arrintaa ku asaxay inay mansukh tahay istaagga maydka loo istaagayo liman cid bay u asaxay ama liman cid buu u sugnaaday xukunkaasi lahu isaga ay u sugnaadeen caynaani laba indhood ay u sugnaadeen ruux laba indhoodoo wax ku arkale laakiin ruux indhool ah oo waxba arkaynin oo waxba fahmaynin kaasi dee daliilba ma anfacaba ayb baabun fi man yusallaa calayhi liljanaasa wa mawaadica salaatiha wa awqaati nahyi canha wuxuu baab u yahay yaa janaazada lagu tukanayaa salaada janaazada yaa waajib ay tahay in lagu tukado yaanse ay bannaan tahay yaase la yska dayn karaa meelaha salaada janaazada iyadana loo baahan yahay meelaha ruuxa la dhigayo marka lagu tukanayo salaada janaazada iyo waqtiyada aan salaada janaazada in lagu tukado aan laogolayn maydka wuxuu yidhi wasalaatu maytin bilkifaayati farduha lilmuslimiina wacusbat اliimaani ila calaa طiflin kada mustashhadin nudibat bilaa fardin walaa khusraani wayajuuzu diinan lilimaami wamilihi tarku الsalaati cala dawi اlcusyaani wakadaka marjuumu waqatilu nafsihi lizajri wاlta'diibi bilhijraani وتصح وسط مقابر أو مسجد أو في المصلى أو بطهر مكان لا دفن أيضا لا صلاة جنازة عند البزوق والاستوى وقتان وكذاك من قبل الغروب دليلها بحديث عقبة قال فيه نهاني وصلاة ميت ميت سلادس بالكفاية بهات ama wasalaatu maytin mayd salaadiisu farduhaa faradkeedu bilkifaayati buu ahaa wujuubkeedu waa kifaayi lilmuslimiina cala lmuslimiina muslimiinta korkoodu waajib ku ahaaday wa cusbati liimaani iyo kooxda iimaanka cusba yani iimaanka kooxdiisa dadka jamaacada ahluliimaanka ilaa calaa iflin ilma yar korkii mooye oo isaga ma waajibin wey in salaad lagu tukado janaasa kadaa waxaa la mid oo ina waajib ahayn kadaa kaa hore waxaa la mida mustashhadin calaa mustashhadin mid yani la shahaado qaatay mid shahaado lagu dilay saas maana manaa shahiid ah nudibat waa la sunneeyey labadaa waa ifligii iyo mustashhadka mustashhidiin ama mustashhad nudibad waa la suneeyey salaadii janaazadu bilaa fardin waajib la'aan walaa khusraani iyo khasaara la'aantooda labadaasi sunno wey wayajuusu waxaa bannaan diinan diin ahaan dhanka diin ahaan waxaa u bannaan lilimaami imaamkii waxaa u bannaan iyo wamilihi dadka isaga oo kale ah tarku salaati baa u bannaan salaadka tegitaankeeda inay ka tagaan calaa dawil cisyaani kuwa caasinimada u saaxiibka ah kuwa korkooda in lagu tukado inay taa ka tagaan oo salaada ka daystaan ayaa u bannaan wakadaka waxaa la mid ah dawil cisyaanka dambiilayaasha waxaa la mid a marjuumun mid la rajmiyo dhagax lagu dilay isagana salaadiisa way ka tegi karaan wa qaatilu nafsihi iyo ruux naftiisa dilay maxaa looga tegayaa salaada uga tegayaa lizajri celin iyo canaanasho dadka ay ka celinayaan arrintaa daraaddeed wata'diibi iyo edbin daraaddeed bilhijraani ka tegidda salaadooda laga tegay darteed iyo sababteed lagu edbinayo dadka wa tasixu way asaxaysaa salaaddii janaasadu wasda maqaabirin qabriyaal dhexdooda way ku asaxaysaa aw masjidin ama masaajid dhexdii way ku asaxaysa aw fi lmusallaa ama meesha salaadaha lagu tukado ciidda way ku asaxaysa aw biuhri makaanin ama meel daahir ah meel kastoo daahir ah laa dafna aasid ayba lagu noqoy laa sanaada janaazatin laa dafna ma ahaanin aas ayban warka ku noqonay laa salaata janaazatin salaad janaazana ma ahaanin goorma cinda albusuuqi qoraxda soo bixideeda agteeda walistiwaa iyo qoraxdu markay kala barhka ku ekaato waqtaani laba waqti wey qorqoraxda dhicitaankeeda wax yar ka hor ayadana lama ogola daliiluhaa daliilkeeduna intaa daliilkoodu bixadiii cubata cuba xadiikeeda wey qaala wuxuu ihi cube fiihi xadiidkaa dhexdiisa wuxuu ihi nahaanii nbiga nabigaa iga reebay ayb salaada la yidhahdo salaat ljanaasa oo meydka lagu tukanayahay waxa waa waajib waa farad laakiin farad kifaai awey farad layskaga filan yahay oo dadka qaarkood ku filaan karaan faradkaa laba ah midna waa cayni oo ruux kastaa goonidiisa looga rabaa dadka acyaantooda baa khitaabkiisu ku tacalluqaayo ruux kasta goonidiisa looga rabaa sida salaadaha shanta iyo wixii la midaba faradna kifaa'i baa la yidhaahdaayo ficilka unbaa la rabaa in la sameeyee cid gooniya oo inay samayso farta lagu fiiqay ma jirto laakiin idinkaa faraha badan unbaa la rabaa qaarkiin inay sameeyaan qaarkiin hadday sameeyaan intii kale idinkaa kaga filaadayoo waajibkii waa idinka wada dhacaya xilkii waa idinka wada dhacaya haddii aad ka wada tagtaana intii arrintaasi inay wax ka qabato loo baahna ay ka qaban weyday baa ku dambaabaysa saas way maanaa kifaa'i baa la yidhahdaa waxyaalo fara badan baa gabalbaabkaasi maanaa marka salaada janaasadu dadka meesha jooga meydku uu ku dhintay baa xil ku saaran yahay inay meyd ka dhaqaan ku tukadaan aasaan ayagaa waajib ku saaran yahay qaarkood hadday arrintaa isu taagaan intii kale dembigi waa ka dhacaya waxba looma haysto hadday ka wada seexdaan oo faraha ka qaadaan oo meydkii sidaa ku salaad waayo ama ku dhaqid waayo ama ku aas waayo inta ka agdhow oo dhan waa dambaabayaan macanka waa loo haystaa ayib salaada janaasadu yaa iska leh muslimiintaa iska leh muslimiintaa iska leh bimacnaa gaal lagu tukan maayo munaafiqiinta islaamnimada muujisanaya qalbigooda waxa ku jira inaan ogayn iyagana waa la yskaga tukan wa xisaabuhum cala allah sooma ilan daahirka axkaamta islaamka lagu dureerinaya munaafiq ayib laakiin gaal gaalnimadiisa la ogaya iyo murtadka iyo lagu tukan maayo muslimiintaa iskale ayib marka waa waajib buu yidhi waa waajib inay waajib tahay ayaa waxaa ku tegay culimmada dhammaantood laba ruux buu soo reebay oo in salaada janaasada lagu tukada ayna waajib ahayn oo iska sunno ay tahay sunno wey waa la iska dayn karaa haddii lagu tukadana waa fiicanta waa ruuxleh waa ilmaha yarkan qaan gaadhin kow iyo ruuxa shahaadada ku dhintay ee goobta dagaalka lagu dilay muslimka shahiidka labada waana lagu tukan karaa oo haddii lagu tukado way fiicanta waana la iska dayn karaa ayib waajib maaha wey ilmaha markii la yidhaahdo waxaa ku tusaya inaysan salaadiisu ay horta lagu tukan karayo xadiidka muqiirat bnu shucba fi sunan nabigu wuxu uri sal lay slam waiflu yusalla calayhi ilmaha waa lagu tukan buu nabigu uri salawatu rabbi waslamu calayh taasi waxay kutusaysaa ilmaha in salaatuljanaaza lagu tukado intuusan qaangaanin inay mashruuc tahay in laga tegi kara waxaa kutusaya marka waxaa kutusaya xadiidka kale caaisha ka asaxay waxay tidhi caaisha maata ibraahimu ibnu nabiy sal lay slam waxaa dhintay ibraahiimkii nebi maxamed uu dhalay ee wiilkiisa ahaa wa huwa ibnu amaniyata casharata shahran siddeed iyo toban bilood isagoo jira waa sanad iyo bar sooma sanad iyo bar isagoo jira ayuu dhintay wiilkii nabigeennu dhalay ee ibraahim ahaa falam yusalli calayhi rasuulu lahi sl lay slm nabigu kumuuna tukanin xadiidka abu daawuud baa soo saaray biisnaadin jayid marka nabigu wiilkiisii ibraahim isagoo yaroo sanad iyo bar jira ayuu dhintay salaaduljanaaza kumuusan tukanin waa la yska aasay ayb xadiid kalena wuxuu yidhi caruurta waa lagu tukan halkaasaa waxaa laga qaadanaya caruurta waa lagu tukan xadiid kale macnaheedu waxa weeyaan waa si fiicana sunnada awd ka tegiddu nebigu ka tegay wiilkiisa inuu ku tukadana waxay daliil u tahay in laga tegi karo carruurta ku tukashadooda halkaa marka waxaa ka soo baxay waa mustaxab ee waajib maaha ayib ilmaha in lagu tukan karayo khilaaf kama taagna midka uurka ku jira soo dhaca isaga ka war afar bilood hadduu ka yaryahay inaan lagu tukanaynin oosan salaad lahayn hadalkama joogo maxaa yeelay afar bilood hadduu ka yaryahay nafba lama gelininba inuu bini aadan dhammaystiran noqdayna lamaba yaqaanaba sooma marka afar bilood wixii ka yar isaga salaad male meel iska dhig afar bilood wixii ka badan oo laakiin aan nololna bannaanka ku imaanin hadduu nolol bannaanka ku yimaadana in lagu tukanayo waa laysla ogolaya qola waajibisa iyo qolo tidhaahda waa sunnaba laakiin waxaa khilaaf badan ka taagan yahay inta u dhaxaysa afar biloodna wuu soo dhaafay nololna kuma soo dhicin muddadaasuu soo dhacay isagoo mayd ama lagu tukanaya mise lagu tukan maayo saas macnaha sida uu wadaadkani saxiixinaya waxa weeye in lagu tukanayo waa madhabka axmed iyo shaafici iyo keyrka ay ku tagaan buu leeyahay leanna afar bilood kadib naftaa la geliyey waana bini aadan dhammaystiran bini aadan dhintay ama uur ha ku dhinto ama bannaan ha ku dhintay ha lagu tukadaa la yidhi sidaasaa asal ah laakiin weli waa ilmo yar sooma ku tukashadiisa way bannaan tahay in laga tago in lagu tukadana way fiican tahay saas maana ayib kadib baa wuxuu ina yidhi imaamka muslimiinta imaamka muslimiinta iyo cidda dadka la midka ah imaamka muslimiinta waxaa la mid ah madaxa muslimiintu ay fiirsanayaan iyo dadka bulshada dhexeeda magaca kuleh sida culimmada la raacsan yahay oo kaleeto diin ahaan waxay uga tegi karaan dadka dad dhowr ah ku tukashadooda salaada janaasada ay ku tukadaan waa iska dhaafi karaan diin ahaan yaa waya dadka iska dhaafi karaan waxaa ka mid a maalan dadka dembiyada muujista aan dembiyada qarsaninin la xishoonin mujaahiriinta ah cusaada ah wuu dhihi karaa oo waxaas ku tukan maaye haddaad ku tukanaysaan ku tukada ka labaadi waxa weeyaan waa ruuxii intuu zinaystay dhagax lagu dilay zaaniga muxsankae dhagaxa lagu dilay isagana ka saddexaadna waa ruuxa isdilay ee isagu isdilay saddexdaaba way ka tegi karaan buu yidhi inay ku tukadaan oo farahay ka qaadi karaan yaa wey waa dadka la fiirsanaya bulshadu fiirsanaysa ayib maxay uga tegayaan ma inaynan bannaanayn ku tukashadoodu bay uga tegayaan maya salaad in lagu tukado way leeyihiin laakiin qolyahan waxay uga tegi karaan xikmad kale iyo sir kale oo ah limaslaxa maslaxa ku jirto dadweynihiibaa waxaa la tusaya dadkani waxa ay ku dhinteen iyo dembiyada ay galeen culayskoodaa la dareensiinaya dadweynaha haddii la yidhaahdo war maanta yacni sheekhii kuma tukanin hebel oo maanta salaadiisii wuuba ka tegayba oo dadweynu isgaarsiiya oo muxuu sameeyey hadda wuu isdilay warkaa bulshada hadduu gaaro soo ruux walba ka carari maayo berriyaadan salaad lahaan noqonin ha isdilin soo nuri maayo saas war hebel salaadiisii maanta waa laga kala tegayba koox yar baa kusoo cadhay soomaalidu waagii hore badankeed ma tukan jir dad badan oo soomaalida ah ma tukan jir masaajidu way madhnaan jireen innagaa soo gaarnay dhowr oday iyagoo safka hore ku tukada waqti dhow baa masaajidan hadda camiran soomaalidii marka lagu yidhi haddaad salaad la-aan ku dhimataan gaalaabaa tihiinba oo qubuurta muslimiintana laydinku aasi maayo laydinkuna tukan maayo naagtaad qabtana way kaa furan tahay soomalidu naag jeceli naagna maba qabtidba halkaa markay arrintu gaadhay masaajiddaa lagu soo xarooday sooma oka dhowr gooba waxaa dhacday magaalo waa dhex waxaan tegay meesha la yidhahdo maxay ahayd waxaan tegay waddanka la yidhaahdo zambia zambia waxay ahayd meel dad soomaali oo iska shaqaysta oo ganacsataa u horreeyey ayna diin badani gaadhin salaad buquma lagama tukan jirin waa dhexaash dhallinyaraa tagtay oo markaasaa waxay geeyeen taariku salaadku waaba gaalba dhowr dhintayna waa laga tegay in lagu tukado qolo reerkiisii oo dhowr ah baa waxoogaa intay ficil la qaaday baa waxa yidhi war ninka aynu ku tukan war wadaadadii way ka tageenoo waa kuwa salaadiisii diiday inagu war ninka yaana salaad la-aan aasina aynu ku tukan waxoogaa reerkiisii aan usoo gurmatay oo ilaahay ma reer baa agtiisa wax ka qaban markii la yidhi hebel salaadii laga tag oo hebel laguma tukanin oo hebel laguma tukanin khalaas dadkii hadda boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa tukadaan soo maarta marka lizajri wata'diibi waay dadweynaha marka la doonayo in la edbiyo la zajriyo ayay u tahay waa darsi waay waa darsi marka kii isdilay salaadiisii waa ka tegi karaa ruuxii dadka ka tegaya waa dadka caanka waa dadka caanka ee dadku yaqaanaan ee magaca leh ee bulshada dhexdeeda wasanka kule waa imaamka iyo culimmada waaweyn iyo ee markay ka tagaan la dareemi kara ka tegidoodu macna ku jirta waa laakiin dadka intooda kale ayaa ku tukanaya ayagoo hadday ka tagaan dadka intooda kale ayaa ku tukanaya saas way macnaha ayib dadka in laga tegi karayo ayaa waxaa qaba imaam axmed iyo jamaaca ka mida culimmada ayib waxaana kutusaya ruuxa isdilay salaadiisa in laga tegi karayo xadiidka musnad axmed kusoo arooray min xadiidi abi qataada ayib waxaan dhihi laha waxaan dhihi laha macnaha wax weeyaan xadiidka kan isdilay salaaddii inaan lagu tukanay salaaddiisa uu ka tegay nebigu sal lla lay wasalam saxiix muslim ku yaalla xadiidkiisu ku yaalla amaa dadka macaasida gala xadiid ama soo arooray oo fi musnadi axmed min xadiidi abi qataada wuxuu leeya kaana rasulu llahi sal lay slam ida duciya lijanaasa nebiga markii janaaso loogu yeedho wuxuu ahaa sa'ala canha mid weydiiya uu warsan jiray war janaasadan ka warramo fain uniya calayha khayran qaama fasallaa calayha haddii la ammaano oo wanaag lagu sheego wuu istaagi jiray markaasuu nebigu ku tukan jiray salawatu rabbi waslamu aleyh wain uniya calayha hayra dalik haddii wax kale lagu sheego oo waxoogaa yani la yaro dhaliilo nabigu sal lay slam wuu ka tegi jiray oo dadka wuxuu ku dhiiri jiray shanukum biha idinku wada buu dhihi jira hawsheeda walam yusalli calayha kumana tukan jira idinku ku tukada buu nabigu dhihi jiray sal lay slam saas weyaan ayib kadalika waxaa sugan nabigu sal lay slam ruuxii daynta qabay dayntiina wax ka bixiyan la waayo inuu isagana salaadiisii ka tegay sooma waa kii dhihi jiray salluu calaa saaxibikum sooma laakiin waxay ahayd intii uuna nebigu wax xoola ahaynin salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markii futuuxaadka loo furay oo xoolaha uu helay kadib ruux kastoo muslima oo dayn ku dhintay wuxuu dhihi jiray anaa bixinay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh kadibna waa ku tukan jiray rasuulku salawatu rabbi waslamu caleyh kullu dalika qasadku wuxuu ahaa in dadka laga celiyo oo laga zajriyo oo laga edbiyo waxyaalaha iyo dunuubta xunxunka oo ruuxu berrinta uusan macnaha waxyaalahan uusan ku dhiiranin nooc darsigaa ku jira marka ayib wuxuu yidhi marka watasixu wasta maqaabirin aw masjidin halkan wuxuu kaga hadlayaa salaada janaazadu xaggee ku asaxdaa boos ahaan wuxuu yidhi waxay ku asaxdaa qubuurta dhexdeeda meydka inta la geeyo waa lagu tukan karaa masaajid inta la geeyona waa lagu tukan karaa meesha salaada ciidda lagu tukadiyo bannaanka inta la geeyona waa lagu tukan karaa meel kastoo daahir ahna waa lagu tukan karaa inta kaleeto waa saxsanya makaanka daahirka ah waa sax oo meesha meydka la dhigayo lagu tukanayo waa inay daahir tahay iyadaa camal kama joogo masjid in lagu tukan karo masaajid lagu tukan karana waa madhabka imaamu shaafici iyo axmed inay bannaan tahay masaajidka in lagu tukan karo xadiidka caaishae saxiixa muslimka ku yaalla ayaana kutusaya rasuulku sal lay slam wuxuu ku tukaday bay tihi sahl ibnu bayda ninka la yidhaahdo masaajidkuu salaadiisii janaasada nabiga ku tukaday salawatu rabbi waslamu caleyh xadiidka odhanaya abu hurayra uu soo saaray min xadiidi abu daawuud iyo hayrkiisa ee odhanaya ruuxii masaajidka janaaze kula tukada falaa shaya lahu waxba ma leh falaa shaya lahu macnihiisa aad laysugu haysta culimada qaar ka mida sida ibnu cabdilbar iyo ibnulqayim iyo waxay rajaxayaan falaa shaya lahu riwaayadu ma ahe falaa shaya calayhi waay falaa shaya calayh bimacnaa lahu haddii la yidhahdo waa waxba ma leh falaa shaya calayhina waxba korkiisa ma saarna wa marka ma calayhiba mise waa lahu sidaasay isugu khilaafsan yihiin haddii ay asaxdo oo lahuda ay noqoto waa sida muxadisiin badani ay marayaane marka waxay noqonaysaa salaadii masaajidka aad ku tukatay janaasada ahayd waxba ka heli maysid laakiin salaaddii waa asaxaysa maydkiina waa loo aqbalayaa insha allah laakiin adiga ahaan waxba ka heli maysid nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh sidiisaba salaadaha janaasada waxaa lagu tukan jiro oo u badnaa masaajidka meel u dhowaa oo bannaankiisa ahaa masaajidka meel bannaankiisa oo musalla ah ila musalla ciida meeshuu ka dhowaa meeshaasaa nabigu salawatu rabbi wasalm janaasooyinka la dhigi jiray halkaasaana lagu tukan jiray uma bannayn in masaajida lasoo geliyo masaajida in lasoo geliyo uma bannayn barxad bannaankaabaa la dhigi jiray halkaasaana lagu tukan jiray kadibna halkaasaa laga qaadi jiray halkaasaa badan iyo loo badnaa macana ayib laakiin masaajidka waa lagu tukan karaa barxadda waa lagu tukan karaa amaa meesha uu leeyahay qubuurta dhexdeedaa lagu tukan karaa wuxuu u daliishanayaa xadiidkii abu hurayra ee bukhaariiyo muslim gabadhii masaajidka xaari jirtay ee saxaabadu intay dhimatay ay habine iska aaseen ee uu nebigu yihi war aaway gabadhii ee rasuul ilaahay oo way dhimato waan aas itusa uu dhihi jiray qabrigiisa qabrigeedii bay tuseen kadibna nebigu qabrigeedii intuu tagay buu ku tukaday salawatu rabbi wasalaamu caleyh salaatuljanaaza ku dul tukaday xadiidkaasuu u daliishanayay axmed iyo shaafici baana qabuu leeyahay iyo jamaaca culimada ka mid a xadiidna kuma asixin buu leeyahay in qubwaha dhexdooda salaada janaazada lagu tukado wax xadiidoo diiday ma jiru leh laakiin xadiid baa jira xadiidka jira waa xadiidka anas bnu malikin radia allahu canhu oo marfuuca wuxuu leeyahay nebigu nahaa an tusalla aljanaa'izu bayna alqubuur nebigu wuxuu reebay janaasooyinka in lagu tukado qubuuraha dhexdooda xadiidkaana tabaraani baa soo saaray fi lawsat sheekh albaanina wuu saxiixiyey xadiidkaa haddii sixadiisa laga doodo waa meesheed laakiin xadiidkaasi hadduu asaxo waa sidaasi macnaha dabaahirka ka muuqatee marka waxay noqonaysaa qubuurta dhexdeeda salaatujanaaso laguma tukan karo waana saas waay amaa xadiidka uu nebigu qabriga tegay gabadha ee uu salaada ku tukaday iyo xadiidkan diidaya in meydka qubuuraha dhexdooda lagu tukada iskama hor imaanaya waa laba xaalay kaliya xaaladna meydkiibaa bannaanka yaalla oo waa xaaladda aan qubuurta dhexeeda la geyn karin oo lagula tukan karin xaaladna meydkiibaa qabriga la geliyey iyagoo dadka qaarkii ayna ku tukanin xaaladaas dadkii ka soo gaari waayey inay ku tukadaan ama iyagoo maqan lagu tukaday dib bay ka imaanayaan maadaama meydkii qabriga ku jiro lama soo saari karo meeshaasay tegayaan qabriga korkiisay tegayaan salaatuljanaazaay ku tukanayaan marka meyd la aasayoo dhulka ka hooseeya iyo mid bannaanka yaalla soo laba xuguma kala ah ka bannaanka yaalla waa inaan qubuurta dhexeeda la gelin oo lagu tukanay sida xadiidku tusay midka qabriga la geliyay ruuxi raba inuu ku tukadana intuu qabriga tago ayuu ku tukanaya waa xaalad khaasa wey markaas saasaa macnaha axaadiista laysku waafajinaya iskama hor imaanayaan macnaha ayib wuxuu kadib ka hadlay waktiyo aan meydka la aasin salaada janaazadana aan lagu tukanin waa saddexdii wakti ee salaada la karaahaysan jiray soo maahay a markay qoraxda soo baxayso iyo markay kale marka ku taagan tahay iyo marka ay sii dhacayso welina aynan dhicin saas maana saddexdoodaba waxaa ku tusaya buui xadiidkii cuqbat bni caamir xadiidkii cuqbat bni caamir oo muxuu ahaa nabigu wuxu uhi sal lay slm cuqba wuxuu yihi alaaa saacaatin alaatu saacaatin kaana rasulu lah sal ly slm yanhaana an nusalliya fiihinna aw naqbura fiihinna mawtana saddex saacadood nebigu wuxuu naga reebi jiray inaan tukanno ama dadka naga dhintay inaan aasno waa saddexda saacadood xiina tatlucu shamsu baasiqatan xataa tartafica qoraxdu markay soo baxayso ilaa ay kor u soo kacdo wa xiina yaquumu qaa'imu dahirati xataa tamiila markay kala barhka ku istaagto oo duharkii ay tahay ilaa ay leexato iilato wa xiina tadayafu shamsu lilgurub iyo markay qoraxdu ay u iilato dhicitaan oo markay sii dhacayso isbadasha amaana saan soo marnayba muslim baa xadiidka cuqba wariyey sidaana waxaa ku tegay abu xaniifa iyo axmed iyo jumhuurta ku tegay maanaa waqtiyadaa in maydka la aaso inuu aan la ogolayn maanaa culimmada badankood waxay qabaan awqaaddaas maydka aasidiisa iyo kutukashadiisu nahyigu waxay leeyihiin waa karaaho taxriim maaha saasay cunayaan ayib wa salaatu maytin mayd salaadiisu farduhaa faradnimadeedu bilkifaayati buu ahaaday mid layskaga fillaan karo dadka qaarkii ay kuwa kale ka kaafin karaan lilmuslimiina muslimiinta ayay u sugnaatay iyo wa cusbati liimaani ama lilmuslimiina calalmuslimiina muslimiinta korkooday ahaatay salaadaasi wa cusbati liimaani ama lilmuslimiina calalmuslimiina muslimiinta korkooda ayay farad ku tahay salaadaasi wa cusbati liimaani iyo iimaanka kooxdiisa dadka ahluliimaankaabay waajib ku tahay amaa kaafir iyo murtad iyo ayagu meesha kuma jiraan ilaa calaa iflin ilmo yar korkiisa mooye oo isaga dee salaadiisu waajib ma noqonayso kadaa waxaa la mida mustashhidin mid shahaado qaatay nudibat waa la sunneeyey labadaa iyaga dambe salaada janaazada waa loo sunneeyo sunnay u tahay mooyaane waajib maaha bilaa fardin waajib la-aan walaa khusraanin iyo khasaaro la-aan bimacnaa haddii lagu tukadana lagu khasaari maayo oo dee ajir baa laga yidhi waa sunna sooma laakiin fard iyo waajib maaha wayajuusu waxaa bannaan diinan diin ahaan waxaa u bannaan lilimaami imaamka waxaa u bannaan ninka madaxda ah iyo wa milihi dadka la midka xagga miisaanka wasankiisoo kale leh oo bulshada dhexdeeda ficilkooda iyo ka tegiddoodu ay culays iyo wasan leedahay dadka noocaasoo kale waxaa u bannaan diin ahaanna ugu bannaan tarku salaati salaad ka tegitaankeeda tukasho ka tegitaankeeda calaa dawil cisyaani kuwa caasinimada u saaxiibka korkooda in lagu tukado taa ka tegitaankeeda ayaa diin ahaan ugu bannaan wakadaka kaa hore waxaa la mid a marjuumun mid dhagax lagu dilay kii dhagaxa lagu dilay isagana salaadiisa inay ka tagaan bay heli karaanoo marka maxaa dadka laga sajirinaya zinada sooma zinada markaa dadka laga fogeynaya maanaa laga eryaya iyo wa qaatiluu nafsihi naftiisa kii dilay isaguna waa la mid isagana kuwa kaa horu la mid yahay oo way ka tegi karaan imaamka iyo dadka la midkii salaadiisa way ka tegi karaan lizajri maxaa saa loo yeelayaa lizajri canaanasho daraaddeed dadka laga canaanayo macaasida laga celinayo macaasida wata'diibi iyo edbin daraaddeed dadka laga edbinayo dunuubta laga edbinayo bilhijraani ka tegiddaas sababteedna lagaga edbinayo oo lagaga celinayo bilhijraani ay bitarki wa bitarki salaati calayhim wa tegiddaa laga tegay in lagu tukado korkooda sababteed baa lagu edbinayaa dadweynihii kalea lagu edbinaya oo lagu sajrinaya macnaa ayib wa tasixu way asaxdaa salaadii janaasadu wasda maqaabirin qubuuraha dhexdooday ku asaxdaa sax maaha baynu nidhi aw masjidin ama masaajid dhexdii bay ku asaxdaa aw fi lmusallaa ama bannaanka iyo barxaddaasay ku asaxdaa haddii matalan hadda qubuuraha inta la geeyo waddada bannaanka inta loo soo saaro lagu tukadayo waa sax lanna waddadu waa iska barxad saas maana aw biuhri makaanin ama meel daahir ah meel daahir ah meelaha jahligu keenay baa waxaa ka mid ah ee caamadu ay marooqsadeen masaajidan laga dhisayo qubuurta dhexdeeda khata weyn wey khalad aad u weyn wey waxaa loo baahan yahay masaajiddaa in la dumiyo masaajiddaasi inay taagnaato ma leanna nebigu sal ly wasalam waa ka lacnaday lacana allahu alyahuuda waalnasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim wamasaajida lacnadu waxayba ugu dhacdo loo lacnadayba ambiyadooda qubuurtoodiibay masaajid ka dhigteen haddii ambiyada qubuurtoodiiba masaajid laga dhigay laysu lacnadayo dad caadiya ka warra marka soo kama sax jiraan khada weyn waay waa khalad qabri iyo sidiisaba masaajid isuma yimaado isku meel ma galaan saas daraaddeed baa culimmadu waxay leeyihiin haddii laysku dhiso ama layska dul dhiso ma wada joogi karaane hadduu qabrigu horreeyeyna qabrigaa xaq leh waa in masaajidka la dumiyo qabriguna meesha ku hadho haddii uu masaajidku horreeyeyna qabrigaa markaa khaldan oo khaladnimo meesha ku soo galaye waa in meydka lafihiisa la saaro oo lagu daro qubuurta muslimiinta masaajidkiina sidaa uu qabri la-aan ku noqdo laakiin masaajid iyo qabri baa isdhexgelayaay waxa weeyaan waa sunnat lyahuud wanasaara waa dariiqa yahuud iyo nasaarada laga soo gaadhay muslimiintuna waayahan dambe iyo yani wax weyn cusuurtan dambe ay ku ibtiloobeen wey maana waana waxyaalaha dariicada u noqda shirkiga shirkiga waxyaalaha wasiilada u noqda iyo qubuurta in lagu fitnoobo amwaadda in la baryo wax laga raadsado inay waxyaan la moodo kulli waxaasoo dhan waxaa sabab u noqday waxa weeye waa tacdiimkaas wey maana waana tii nebigu sal lay waslam intuu noolaaba uu ka digay wey intuu noolaaba uu aad uga digay nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh ayib laa dafna aydan laa dafna aasid ma jirto aydan ku noqonay laa salaata janaazatin salaad janaazana ma jirto cinda albusuuqi qoraxdu markay soo baxayso wlstiwaa'i iyo qoraxdu markay kala barka ku ekaato waqtaani laba waqti wey wakadaka waxaa la midoo isagana ayna labada aasid iyo salaad janaaza midna ayna jirin min qabli lguruubi dhicitaanka qoraxda hortii daliiluhaa daliilkeeduna bixadiii cuqbata ayuu ahaaday cuqba xadiidkiisa muslim uu soo saaray qaala cuqba wuxuu yihi fiihi xadiidka dhexdiisa nahanii wuu i reebay wuxuu iga reebay rasuullahi bay macna rasuulkaa iga reebay ayib baabun fii kayfiyati salaati cala almayiti wuxuu baab u yahay maydka see loogu tukanayaa wey yaqifu alimaamu tijaha muntasafi الnisa wa tijaha ra'si rijaalina bibayaani kabir calayha arbacan bidaliiliha hamsa watiscan saxa bilburhaani wasiwaahu mawquufun walaysa bixujatin irfac yadayka biأwalin la haani waqra' bifaatixati اlkitaabi wasuratin uma asalaatu cala الnabiyi اlcadnaani wdcuu bkhaalisi dacwat min bacdiha ka xadiidi cawfin waksha min xirmaani bikhitaamiha sallim biwaaxidatin waqad saxa daliilu wajaazat hintaani wuxuu ihi yaqifu wuu istaagayaa alimaamu imaamkii tijaaha muntasafi الnisaa dumarka kala barhkooda qumaatigeeduu istaagaya dumarka jidhkooda meesha uu kala barhkiisa meesha ku quman ayuu istaagayaa hadduu haweenku tukanayo wey wa tijaaha ra'si rijaalina ragganaga madaxooda meesha ku aadan buu istaagayaa hadday rag yihiin bibayaanin cadayn sababteed cadaan yani waxa wey waa cad waa masale iska cad kabir takbiirso calayhaa janaazada korkeeda waxaad ku takbiirsataa arbacan afar bidaliiliha maca daliiliha lala qabo bidaliiliha bisababa daliilha dhe daliilkeeda sababti daliil cad bay leedahay macna khamsan shan takbiirso wa tiscan sagaalna takbiirso saxa wuu asaxay intaasoo dhan bilburhaani xujo cad bay ku asaxeen iyadana waa sugan yihi wa siwaahu wixii intaa ka soo hadhay afar iyo shan iyo sagaal wixii ka soo hadhay mawquufun saxaabadu ku ege nebiga ma gaarsiisna macna walaysa mana ahaanin wixii saxaabada ku ege mawquufka bixujatin xujo maaha wixii saxaabada ku eg oo aahaarta ah xujo maaha buuri irfac kor u qaad yadayka labadaada gacmood biawalin takbiirta ugu horraysa marka ugu horraysa kor u qaad laa aanin midda labaad maya inta kale gacmahaaga iska meeshooda ku hayso waqra' waxaad akhridaa bifaatixati lkitaabi faatixada akhri wa suuratin iyo suurad akhri uma kadibna markaad akhrido asalaatu baa ahaatay saliid cala nabiy nebiga korkiisa lagu saliyo nebigii alcadnaani ee ree cadnaan wadcuu duceeya bikhaalisi dacwatin baryo mideeda barxa oo saafi ah ku duceeya min bacdihaa salaada nebiga gadaasheeda maydka u duceeya duca khaalis ka xadiidi cawfin sida xadiidkii cawf oo kaleeto sida xadiidka cawf uu kutusay oo kaleeto uu soo socdo waksha waxaad ka baq waksha waxaad ka baqdaa min xirmaanin in lagu qadiyo in lagu xirmaaniyo oo yani aqbalba lagaa xirmaaniyo baryadaada iyo salaadaadaba in la aqbali waayo oo lagaa qadiyo aqbalkii oo lagaa xirmaaniyo middaa ka baq waa dhamaystirmay maana bikhitaamihaa salaada janaazada gabagabadeeda iyo khatimkeeda sallim salaama naqso biwaaxidatin hal salaama naqsi salaama naqso waqad saxa wuuna asaxay addaliilu xadiidkii sidaasuu ku asaxay wajaazad wayna bannaan tahay athintaani labadiina way bannaan yihiin labada dhinaceeda loo salaama naqsatana waa bannaan tahay macna ayib imaamku markuu salaada janaazada tukanayo xaggee buu istaagayaa oo meydka ka istaagaya wuxuuna yidhi meydku hadduu dumar yahayna kalabadhku iskaga aadinaya meydku hadduu rag yahayna qaar horaha iyo madaxu iskaga aadinaya sidaas waxaa kutusaya xadiidka asaxay abu daawuud iyo tirmidi iyo manmaaja ay soo saareen min xadiidi abi haalib alkhayaad wuxuu yidhi anas bnu malik baan goobjoogax oo nin janaasadiisa ku tukaday markaasuu wuxuu istaagay dhanka madaxuu ka istaagay meydkii markii la qaaday baa waxaa la keenay meyd kale oo dumar ah oo haweenay reer quraysheed ama ansaara ah baa la keenay markaasaa waxaa la yidhi abu xamsow waa kunyadii anas abu xamsow waa janaasadan aad arkaysiiyo meydkani waa haweenaydii heblo la dhihi jiray meydkeedii ee ku tuko markaasuu ku tukaday kala barhkeeduuna istaagay dhexduu iskaga aadiyay waxaa marka meesha joogoo ragga janaasada ku tukanaya ka mida nin la yidhaahdo alcalaa ibnu ziyaad alcadawi ayaa raggii joogay ka mid a markuu arkay anas inuu markii horena ninka markuu ku tukanayana xagga hore qaar horaha iskaga aadiyey markuu haweenayda ku tukanayana kala barhka uu iskaga aadiyey markuu arkay baa wuu su-aal buu weydiiyo wuxuu yidhi yaa abaa xamza ahaakada kaana rasuululahi sal ly slam yaquumu xayu qumta ma sidaasuu nebigu u istaagi jiray meelahaad istaagta ma nebigaad ka haysaa arrintaa markaasaa anas wuxuu idhi nacam fa haabuu nabigaasaa yeeli jiray salawatu rabbi wasalaamu caleyh maydka hadduu rag yahayna qaabka horu iskaga aadin jiray hadduu dumar yahayna dhexdu iskaga aadin jiray nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh madhabkaa waxaa ku tagay culamada badankood baa sidaa qaba shaafici axmed qowl cinda alxanafiya taxaawi baana rajaxay oo aimada xanafiyada ka mid a ayib kadib baa wuxuuna yidhi salaada janaazadu waa afar takbiirood afar goor baa la takbiirsanaya afarta takbiirood way asaxeen fii kayri ma xadiid sida xadiidkii najaashi najaashi markuu nabigu salaada uu tukanayay salaatu lghaayib salaatu janaazati lghaayib markuu ku tukanayay wa kabbara calayhi arbaca takbiiraat afar takbiirood buu nabigu ku takbiirsaday salawatu rabbi wasalaamu caleyh jamaahiiru ahlilcilmina waxay qabaan culamada badankood afartaa takbiirood bay qabaan afar good in la takbiirsanay waxaa iyadana sugan shan takbiiroodna way sugantay ayib oo shanta takbiirood waxay ku timid xadiidka fii saxiixi muslim min xadiidi zayd bni arqam annahu kabara khamsan mayd isagoo ku tukanaya waa saxaabi yuu shan goor allahu akbar yidhi markaasaa la weydiiyey markaasaa wuxuu ihi kaana rasuulu lahi sal lay slam yukabiruhaa nabi maxamed baa saa u takbiirsan jiray shan ragcadood yani shan takbiiroo takbiirsan jiray imaam axmed iyo taa'ifo culimmada ka mid ahna ku tegey in shan takbiirood la takbiirsan karo salaada janaasada dhib ma leh sagaal iyadana way ansaxday sagaal ayadana waa laga dhigi karaya oo iyadana waxaa ku asaxay inuu nebigu xamsata bni cabdilmualib markuu ku tukanayay inuu nebigu sal lay wasalam takbiirsaday sagaal takbiirood inuu takbiirsaday horay baa idin aanu sheegno markaan ka hadlaynay muxuu ahaa shahiidka shahiidka salaadiisu in laguna tukan karo layskala dayn karo inuu nebigu sal lay wasalam ku tukadayna way sugan tahay oo dee xamsuu ku tukado shuhaadadii ka mid a uxud shuhaadadii uxud qaar ka midana nebigu kuma tukanin wuu iska caasay taasi taa hore ahayd macnaha ayib marka xamse markuu nebigu ku tukanayo salaada janaasada sagaal goor buu nabigu takbiirsaday salawatu rabbi wasalaamu calayh inay bannaan tahay war kutusaysaa xadiidka waxaa soo saaray alimaam taxaawi fii sharxi macaani laahaar buu kusoo saaray can cabdillahi bni zubayr buuna ka warinayaa saxaabada qaarkood baana sidaa ku tegay wadaadku wuxuu leeyahay sharaxa laakiin sagaalka takbiirood xamsay khaas ku ahaayeen wanaxnu nuaalibuhu bidaliili lkhusuusiya sooma ayna daliilu takhsiis asal waxaa ah ficilka nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu ummadda u jidaynaya sooma oyna cidna khaas ku ahayn isagana khaas saas asala haddii la yidhahdo shaygani hebel buu khaas ku yahay ama nebigu khaas ku yahay waa in daliil la helo daliilu takhsiis waa in la helo sooma leanna asalkii bay ka baxday wadaadku marka isagoon daliilu takhsiis hayninbu wuxuu yidhi laakiin sagaalka takbiirood xamsay khaas ku ahaayeen laa daliila calaa dalik saas way macnaa bal asal waxaa ah ata'asi baa asal ah ayib cumum iyo ta'asi baa asal ah takhsiisku waa masala daliil khaasa u bahan ayib afarta takbiirood ayaa soo aroortay buu nihi wixii afar takbiirood sagaal inta aan ahayn maxay ah afar takbiirood shan takbiirood iyo sagaal takbiirood waxaan ahayn aaaar saxaabada ku joogta weeyaanoo nabiga aan gaadhsiisnayn xujna ma aha buui xujna ma aha waa masl khilaafiya aaaarta saxaabada ku egi xuj ma tahay mise maaha daliil ma tahay mise maaha qawlu saxaabi maslada la ydhahda culimada usuulku ay isku khilaafsan yihiin ma daliil ba mise daliil ma wsawaab mar hadduusan ijmac ahayn qawlu saxaabi daliil maaha xuj maaha maana ayib wawan yustanas bihi ayib kadib baa wuxuuna yidhi gacmaha kor u qaad allahu akbarta ugu horraysa marka ugu horraysaad gelayso allahu akbarta gacmaha kor u qaad wixii ka dambeeya sameya laa aani buu inayiri laa aani macnaheed waxa weeye marka ugu horraysaed salaadda janaasada gelaysa inaad gacmaha kor u qaadayso taqriiban waa itifaaq ama waa loo badan yahay amaa wixii ka dambeeyo taas oo takbiiraha kale ah gacmaha in kor loo qaadayo afar cabdulaahi bni cumar baa ku asaxay waa xadiioo marfuuca samale ciddii marka cabdulaahi bni cumar oo saxaabiya aarkiisaa ku dayanaysoo raacaysaay laa ba'sa laa ba'sa laakiin xujo dadku inay wada qaataan sidii nas nebiga ka sugan oo kale ah loola dhaqmi maayo ruuxiise aataartaa intuu iska deliishado gacmaha kor u qaadaa saddex afarta takbiiroodba yani waxa weyaan lam yafcal suu'an xumaan ma samaynta sooma laakiin isagu wuxuu ku leeyahay daliil marka la yidhahdo xadiid marfuuco nasa hala raacadila xujada hala raacadin la yidhahdo takbiirta hore waxaan ka ahayn nas nooma hayo in gacmaha kor loo qaadayo saas macnaa ayib kadib wuxuu ku yidhi faatixada akhri nebiga ku salli kadibna meydka u ducee kadibna salaamo naqso bimacnaa waxa weeye salaada janaazadu allahu akbarta hore lagu gelayo faatixadaa ka dambaysa faatixada marka la dhammeeyo suurad baa la akrinaya allahu akbar haddana waa la takbiirsanaya ayib nebigaa lagu salinaya haddana waa la takbiirsanaya maydkaa loo ducaynaya waa la takbiirsanaya kadibna salaaddii waa laga baxaya saas maana dibna salaaddii waa laga baxaya waa sidaas macnaha wuxuuna yidhi marka yani faatixada akhri iyo suurad faatixada in la akrinayo iyo suurad yani waxa weeyaan waxaa kutusaya xadiidkeeda bukhaari buu ku soo arooray min xadiidi cabdillahi bn cabaas anahu salla cala janaaza faqara'a bifaatixati lkitaab janaazuu ku tukaday markaasuu faatixada akriyay nasaa-i wuxuu kordhiyey bisanadin saxiix wa suuratin iyo suurad ayb wuxuuna aakhirkiisa ku yidhi inamaa jahartu litaclamuu annaha sunna ibn cabaas wey waxaan ula jahray oon kor ugu akhriyey inaad ogaataan inay sunno tahay salaada janaasada in la akhriyo faatixada iyo suurad in la akhriyo shaafici iyo axmed iyo keyrkood baa ku tegey in faatixada iyo suurad la akrinayo xadiiskaas aarka cabdullahi ibn cabaas xadiiskaasayna u daliishanayaan wuu soo saaray alimaam nasaa-i asalkiisana buhari wuu soo saaray ayb amaa takbiirta labaad nebigaa lagu salinaya salawatu rabbi wasalaamu calayh ayadana waxaa ku tusaya xadiidka abu umaama xaakim baa soo saaray fi lmustadrak wuxuu leeyahay waxaa u warramay nin saxaabada ka mida nin saxaabada ka mida ayaa ii warramay buu leeyahay ana sunnata fi salaati cala aljanaza dariiqada nebiga laga soo gaadhay iyo sunnada salaada janaazada waxa weeye an yukabira alimaam inuu imaamku allahu akbar yidhah uma yaqra'a bifaatixati lkitaab kadibna faatixada uu akhriyo bacda takbiirati luulaa allahu akbarta hore kadib faatixada waa inu ahriyo musiran fii nafsi isagoo hoos u akhrinay uma yusalli cala nabiyi kadibna nebiguu ku salinaya sal lay slm wayukhlisu ducaaa liljanaazati fi takbiiraati alaa saddexda takbiiroodba wuxuu ducada u khaalis yeelayaa u baraxtiraya ama u saafi yeelayaa maydka saasaa xadiidka ku yimid shaafici abu xaniifa iyo axmed baa ku tagay iyo keyrkoodba meesha marka waxaa ka muuqda takbiiraadka dambe takbiiraadka dambe maydka ayaa macnaha loo ducaynayaayo yani ducadan la waday haddii maalan aynu nidhaahno waa afar takbiirood ayaga la kala garay laakiin haddaynu nidhaahno maalan waa sagaal takbiirood ama waa shan takbiirood takbiiraha dambe oo dhan duco un wey waad ducaynaysaa waa takbiirsan waa ducayni waa takbiirsan waa ducayni waa takbiirsan sagaal takbiirood baad halka ku dhammayn ama shan takbiirood baad ku dhammayn karta hadday afar takbiirood yihiin ayaga waxa weeyaan waa warkooda waa iskacdi saas way macnaha ayib kadib wuxuuna yidhi ha maydka si khaasa ha loogu duceeyo duca caamiya waxaa kala jirta duca khaas ducada khaaska waxa way waa ducada maydka basa loo ducaynayo duca caam oo muslimiinta oo dhan loo ducaynayana waa jirta inta ku tukanaysa inta ka maqan rag iyo dumar loo ducaynayana waa jirta taa caamka marka laga yimaado waa inay jirto tu khaas ah oo maydka lagu khaas yeelayo loo baraxtirayo saafi looga dhigayo maanaa xadiidka cawf ibnu malik baa ku tusaya fii saxiixi muslim nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh janaazada markuu ku tukado wuxuu leeyahy waxaan ka xifdiyey oo nebiga ka qabtay isagoo ku ducaynaya ducadan allahuma akfir lahu waarxamhu wacaafihi wacfu canhu waakrim nuzulahu wawasic mudkhalahu waqsilhu bilmaai walthalji walbarad wanaqihi min alkhataayaa kama yunaqa athawb alabyadu min addanas waabdilhu daaran khayran min daarihi waahlan khayran min ahlihi wazawjan khayran min zawjihi waadkhilhu ljannata wacidhu min cadaabi alqabri wa min cadaabi annar xadiidkaasi fii saxiix muslim buu ku yaallaa waana ducooyinka maydka loo duceeyo ducooyinka ugu fiican wa ugu kulmin badan khayrka ay kulminayaan macna bimacnaa waxa weeyaan ilaah u dembi dhaaf oo u naxariiso oo iska cafi oo caafi oo meesha au gelahaya uu degayo ilaahu karaamee oo ilaahu waasici meesha uu gelayo ilaahu dembiga waxaad kaga dhaqdaa biyo iyo baraf iyo biyaha yaxniiga kaga dhaq waxaad dunuubtiisa kaga dhaqdaa ku dhaqdaa sida marada cad loo nadiifiyo kale ilaahu dunuubta uga nadiifi daartiisii adduunyada ilaahu daar u dhaanta ugu bedel ehelkiisii iyo qaraabadiisii iyo dadkiisiina kuwo u dhaamo uga khayr badan alla ugu bedel xaaskiisiina mid u dhaanta alla ugu bedel jannadana allow geli cadaabka qabriga iyo cadaabka naartana allow ka badbaadi soo duca dhammaystiran ma saasaa macnaha waxa wey ducadaas ayaa macnaha sugan jumhuur alcilmina ducadaasaa inta badan la qaataa ka badanna waa loogu ducayn karaa maana duca badan ducayntaa ka badan waa la ducayn karaya maana kadib wuxuu inoogu yidhi intaa markii la sameeyo waa la salaamo naqsanaya salaamo naqsigu ma hal salaama naqsiba mise waa laba salaamo naqsi wuxuu ina yidhi hal salaama naqsi oo midigta basi ana waa laga dhigi karaa laba salaama naqsi oo midig iyo bidixa haddii laga dhigana waa bannaanta muxuu yahay daliilkeeda iyadana horta jumhuur bataa qabta jumhuurtaa qabta tas hal salaama naqsi inay tahay shaafici iyo axmed yaa ku tegay daliilkeeduna waa xadiidka abu hurayra rasuulku sal lay slam janaazuu ku tukaday markaasuu afar takbiirood takbiirsaday wa sallama tasliimatan waaxida hal marna wuu salaama naqsaday daara qutni waa soo saaray xadiidka sanadkiisuna waa xasan ama waa jayid ayib waxaa la mida xadiidka abu umaama ee aynu soo marnay hadda ee hadda aynu mardhow soo sheegnay uma yusallimu siran fii nafsihi uma yansarifu can yamiinihi ha wuu salaamo naqsanayaa isaga oo macnaha waxa weeye qarsanaya kadibna dhanka midig buu macnaha u salaamo naqsanaya oo u jalleecaya marka xadiistaa waxay kutusaysaa hal dhinac basa in loo salaamo naqsan karo ay ku filan tahay hal salaamo naqsi bas lagu kaabsan karo amaa laba salaamo naqsina inay bannaan tahay waxaa laga qaadanaya xadiidka cabdullahi bn mascuud imaamu bayhaqi uu soo saaray wuxuu yidhi cabdulahi wuxuu leeyahay xadiidku cabdullahi wuxuu leeyahay alaau khilaalin kaana rasuulu lahi sal lay slam yafcaluhunna tarakahunna annaasu saddex arrimood oo nebi maxamed uu samayn jiray dadku way ka tageen waxay tahay ixdaahunna altasliimu cala aljanaazati mitla tasliimi fi sala midood waxa weeye in janaazada la salaamo naqsado sida salaada caadiga loo salaamo naqsadoo kaleeto salaada caadiga imse salaamo naqsiga marka leeda laba salaamo naqsi sooma leh salaada caadiga salaamo naqsigeedii oo kale ayuu nebigu salaamo naqsan jiray oo uu kaga bixi jiray salaada janaazada taasi waxay kutusaysaa bay leeyihiin culimmadu inay laba tasliimood ay mashruuc tahay leanna mushabbahu bihiga ayaa salaadaha caadigaa dhanka layskaga shabahayana waa kayfiyada salaamo naqsiga salaamo naqsiga salaadaha caadiguna waa laba salaamo naqsi tana laba salaamo naqsiga marka noqonaysa macnaha sidaana waxaa ku tegay abu xaniifa ardaygii imaamu shaafici ee musani iyo keyrkood baa ku tegay laakiin waxa weeyaan waa in la yidhahda labaduba way bannaan tahay haddii labada dhinac loo salaamo naqsadana laa ba'sa haddii midigta basa lagu gaabsadana laa ba'sa intuba waa bannaan tahay axaadiista ayay ku sugan tahay macnaha sidaas weyan wuxuu yihi yaqifu wuu istaagayaa alimaamu imaamkii wuu istaagayaa tijaaha muntasafi nnisaa dumarka kala barhkooda qumaatigiisa ama meesha ku quman buu istaagaya wa tijaaha ra'si rijaalina ragganaga madaxooda meesha ku quman buu istaagayaa bibayaanin cadaan sababteed adaan yani masalada cad sababteed wey maana ayib kabir takbiirso calayhaa janaazada korkeeda arbacan afar ku takbiirso bidaliiliha bisababi daliiliha daliilkeeda sababteed xadiidkii najaashi wey khamsan shan takbiirso xadiidkii saxiix muslim wa tiscan sagaalna takbiirso xadiidkii xamse uu nabigu ku takbiirsaday saxa waa asaxay bilburhaaniya xujo sababteed buu ku asaxay intuba xujo cad baa kutustay wey maana wa siwaahu wixii intaa ka soo hadhayna mawquufun waa aathaar saxaabada ku eg oo nebiga aan laga haynin oo nebiga loo koryeelin way walaysa mana ahani bixujatin xujo ma aha afarka saxaabigu xujo ma aha waana sida ay usuuliyiin iyo muxadiiin badani ay qabaan iyo fuqahada qaarkood irfac kor u qaadi yadayka labadaada gacmood biawalin marka u horaysa takbiirta ugu horaysa kor u qaad laa aaninka labaad maya laa aanin walaa aaliin walaa raabicin walaa khamis kuwa dambeoo dhan gacantaa qaalin buu ku leeyay gacanta meesha la iska saarnaato xadiid baan ku asixin laakiin atarkii cabdullahi bni cumar aan sheegaynay baa jira macna oo sugan oo cabdullahi bni cumar ka sugan iqwaqra akhri bifaatixati lkitaabi kitaabka faatixadiisa akhri wa suuratin iyo suuradda akhri uma kadibna asalaatu baa ahaatay cala nabiy nebiga korkiisa lagu saliyo nebigii alcadnaani ee ree cadnaan nebigii cadnaan ku abtirsanayay wy maana oonaan usoo sheegnay sooma wadcuu duceeya bikhaalisi dacwatin baryo mideeda khaalis oo baraxla oo meydka khaas u ah min bacdiha nebiga ku saliyidiisa kadib min bacdiha damiirkeedu asalaatu cala nebi bay unoqonaysa salliga nebiga kadib meydka u duceeya duca khaalis ah ka xadiidi cawfin sidii xadiidkii cawf oo kaleeto sida ku timid oo kale xadiidka cawfkan wey waa ducadaan hadda akhriyaynay ee meydka loo ducaynayay saxaabigii wariya xadiiskaas wey maana sida xadiidka cawf ku timid oo kale sidaa ugu duceey wey maana waksha waxaana ka baqdaa min xirmaanin in lagu xirmaaniyo lagu qadiyo leanna waxa wey mar walba ruuxa mu'minkaa markuu ilaahay caabudayo amaa lagaa aqbali waayaa soo qalbigiisa mar walba kuma jirto taqdiintaas waa kuu jirta iimaan bayna kutusaysa markuu muminiinta ilaahay sifaynayay waa kaamaad ku tilmaamay subxana wa tacaala maxay wajilat qulub maxay والذين في سورة المؤمنون أنه والذين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون caaisha nabiga waxay weydiisay nebi allow kuwa baqaya iyagoo la imaanaya khayrkii oo wanaaggii la imaanaya haddana quruurtoodu baqayso ma kuwa zinaysanaya ee waxadaya ee macaasida samaynaya ee in loo cadaabo ka baqaya markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slam laa yabnata sidiiq maya waa kuwa soomaya ee sadaqaysanaya ee salaadaya ee cibaadaysanaya ee haddana ka baqaya in laga aqbali waayo soma wladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhum wajila anahum ilaa rabbihim raajicuun marka waksha min xirmaanin halkaasay ku salleeda ka baq mar walba ood cibaadaysanayso in lagaa xirmaaniyo saas daraaddeed cabsidaada mar walba ziyaadaysa macnaha bikhitaamihaa salaada janaazada khatimkeeda iyo gebagabadeeda sallim salaama naqso biwaaxidatin hal salaama naqsi salaama naqso waqad saxa waana asaxay addaliilu daliilkii waa ku asaxay wajaazad wayna bannaanaatay athintaani labadiina waa bannaanaatay labadii salaama naqsina waa bannaanaadeen halkuna waa bannaanyahay macnaha hada wabillahi tawfiq wsala allahu wslam cala nabiyina muxamedin wcala alihi wasaxbi waslem